xaqiiqdii sidaad sheegtay waxaa jira guuxan la isku weydiinayo in la gaadho xilligii qoyska reer boqor ay meesha ka bixi lahaayeen laakiin haddii aynu ku horeyno caleemasaarkii qabanqaabada munaasabadda caleemasaarka boqor charleska saddexaad waxay socotay muddo dheer sabtidii ayaana si rasmi ah loo caleema saaray isaga oo afar iyo toddobaatan jir ah
I, Charles, do solemnly and sincerely, in the presence of God, waxa uu ballan qaaday inuu daacad uu ahaan doono boqortooyada iyo dadkeedaba xaaskiisa kamiila iyaduna waxa ay noqotay boqorad waxa ay hore u ahayd boqor kaabe wiilkiisa dhaxal sugaha ah ayaa isaguna ballan qaaday daacadnimadiisa wiilkiisii kale harry goobtan waxa uu ka ahaa maqane jooga kolanyo kala duwan ciidamada britain iyo sagaal iyo soddon dal oo kale ayaa goobta ku sugnaa nidaam aan caadi ahayn ayaa loo soo carbiyey gaardi muddo dheer lasoo tijaabiyey ayaanay goobta siyaabo kala duwan ciidamadaasi ugu mareen sanqadha aada maqlaysaan waa fardaha reer boqor oo tababaran oo lagu soo sharaxay waxyaabo soo jeedanaya indhaha dadka ay ciidamada qaarkood wateen sanqadhani waa ciidamada daba socday fardaha boqorka galbinayey marti sharaf afar kun gaadhaysa ayaa munaasabadda kasoo qayb gashay madaxda kooxaha diimaha iyo dad kala jinsiyado ah ayaa ku jiray ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak ayaa calaamad u ahaa kala duwanaanshaha boqortooyadu waxay muujisay inay hore u soc tahay ra-iisul wasaarayaashii soo maray britain ayaa joogay madax ka mid a wadamada barwaaqa sooranka madaxda dalal ku yaala bariga dhexe iyo eshiya dad caan ah iyo kooxo ka mid ah bulshada oo boqoradii dhimatay siisay bilado kala duwan ayaa iyaguna goobta lagu soo casuumay tobannaan kun oo qof ayaa waxa ay taagnaayeen barxadda ka baxsan kiniisadda westminster abbey iyo aqalka boqortooyada kun sano ayuu jiray nidaamka boqortooyada ingiriiska qarnigii toddobaad ama sideedaad ayuu koobsaday maxamed ibraahim herari oo ka faalooda arrimaha britain ayaan weydiiyey faahfaahin kooban oo ku saabsan taariikhda qoyska reer boqor iyo boqortooyada midowday cabdixaafid ow boqortooyada u k waxaa jiritaankeeda lagu qiyaasaa ilaa kun iyo laba boqol oo sannadood waxay kasoo bilaabantay boqortooyooyinkii yaryaraa ee magaalooyinka keliya uun ee ku koobnaayo wakhtigaasi jiray dhulkani inta la ogyahay boqortooye ayuu ahaa aan ahayn koob iyo toban sannadood oo ah wakhtigii dagaalkii sokeeye ingiriiska iyo dilkii boqor charles kun iyo lix boqol iyo sagaal iyo afartankii ilamaa iyo dib u soo noqoshadii boqortooyadee kun iyo lix boqol iyo lixdankii markaasoo charleska inankiisi loo dhiibay talada oo uu noqday charleska labaad waxaad boqortooyadu siday dadkan ugu weyn tahay aad ka garan kartaa iyadoo oliver cromwell oo ahaa generaalkii wakhtigaas wadankan ka talinayey ee boqorka dilay isaga laftigiisa loo soo jeediyay inuu wadanka boqor ka noqdo waxay berigii hore dadka dhulkan ku dhaqani ay aaminsanaayeen inuu boqorka ilaahay doortay oo waxaa jiray wax la yidhaahdo xuquuqda rabbaaniga ee xukunka oo boqorka oo xanuunsanaya ayaa haddana xilka aan laga qaadi jirin sida georgekii saddexaad ee england ka talinayay sagaal iyo kontonka sannadood qarnigii sideed iyo tobnaad wadankan waxaa soo maray labiyo lixdan boqor oo iyagu rag u badnaa sideedunbaa dumar ahaa oo xilka iskoodu qabtay dumarkaasna waxaa ku jiray elizabethii labaad ee sanadkii hore geeriyootay oo xilka toddobaatan sannadood haysay iyo lady jane grey oo xukunkeedu ka koobnaa sagaal maalmood oo keliyata taladana haysay qarnigii lix iyo tobnaad boqortooyada hadda jirtaa waxay kasoo jeedaa germany magacooda waxaa la odhan jiray sax cobe gotha magaca winsre ay hadda sitaanna waxay qaateen kun sagaal boqol iyo toddobiyo tobankii iyadoo wakhtigaas ay u k dagaal kula jirto oo uu socday dagaalkii koowaad ee dunidu jarmalka ay la dagaalamaysay u k oo ay jirtay jarmal nacay badani waddanka uu ka jiray
qaylada aad maqlaysaan waxa ay ahayd dad ku dibadbaxaya munaasabadan oo ku dhawaaqayay ma aha boqorka yaga caleemasaarka boqor charleska saddexaad waxa uu kusoo beegmayaa iyada oo ay soo shaacbaxayaan diidmo ku saabsan baahida loo qabo in britain boqor lahaato iyo guud ahaanba qoyska sidoo kale wadamada xubnaha ka ah barwaaqa sooranka waxaa jira kacdoon jamaica oo ku taala karebiyanka australia iyo canada ayaa ka mid a meelaha guuxu ka jiro waa sidee mustaqbalka reer boqor ma sii jiri doonaa waa kan mar kale maxamed inkastoo aa taageerada boqortooyada loo hayaa aanay u weyneyn sidii berigii hore oo ay jiraan iminkana ururo u ololeeya inuu wadankani jamhuuriyad noqdo haddana boqortooyadu taageero way ka haysataa dadweynaha wadankan oo boqortooyadu waa mid dastuuriyo dee awoodda siyaasadda ra-iisul wasaaraha iyo dowladda ayaa iskale dadka wadankana markay arkaan siyaasiyiinta oo isqabqabsanaya oo xukun ku loolamaya ayay waxay ku qiimeeyaan reer boqorku inay kuwa ka sareeyaan oo aanay la mid ahayn weligeedba waxaa jiray dad badan oo diidan xukunka dhaxalkaa oo kasoo horjeeday sida qoraagii qarnigii sideed tobnaad ee ingiriiska ahaa ee thomas paine oo ku tilmaamay xukunka dhaxalka xukunka layska dhaxlo doqonnimo aan waxba dhaamin xisaabiye ama dhakhtarnimo lagu helo dhaxal xog ururi laga ururiyey da'yar boqolkiiba siddeed iyo toddobaatan waxa ay sheegeen in aanay wax macnoleba u samaynayn qoyska reer boqor afartaneeyo boqolkiiba waxa ay sheegeen inay door bidayaan inuu dalku noqdo jamhuuriyad sidaasi oo ay tahay nidaamka boqortooyada midowday ee ingiriisku muddo dheer ayay jirtay umana muuqato inay si deg deg ah meesha uga baxayso gebagabadii munaasabadda caleemasaarka barandihii qasriga reer boqor ee buckingham balas waxaa soo fulay boqor charles xaaskiisa wiilka dhaxal sugaha ah ee william iyo xaaskiisa kate qaybo kale oo ka mid ah qoyska reer boqor oo goobtaasi ku salaamayay kumanaanka kun ee qof ee barxadda weyn horteeda taagnaa diyaarado ayaa dul heehaabayey laakiin wiilkiisii labaad ee hari iyo xaaskiisuba barandahaasi caanka ah ma ay soo fuulin cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london